golaha qurbad joogta koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay kulan degdeg ah ka yeesheen arrintii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada gaalkacyo ee maamul goboleedka puntland halkaasi oo laba ruux oo waxba galabsan lagu dilay gebagabadii kulanka ayaa guddoomiyaha golaha qurbad joogta koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xasan waxa uu halkaasi ka soo jeediyey go'aanadii ka soo baxay kulankaas hadalladiisana waxaa ka mid ahaa bismillaahi raxmaan raxiim maanta ay taariikhdu tahay bishii afraad afar iyo tobankeedii laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa shir iskugu yimid golaha qurbo joogta koonfur galbeed ama south west diaspora congress shirkaasoo ahaa mid degdeg ah kuna saabsanaa dilalkii arxandarada ahaa ee loo geystay muwaadiniin kasoo jeeda koonfur galbeed ee ku sugan maamul goboleedka puntland anigoo ah guddoomiya south west diaspora congress kuna hadlaya magaca golaha qurbo joogta koonfur galbeed waxaan halkan ka cambaareynayna falkii wuxushnimada ahaa ee sida gardarada ah loogu dilay magaalada gaalkacyo ee maamul goboleedka puntland laba muwaadin oo ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya waxaa jirtay in maalin dhoweyd nin sheegtay inuu yahay nabadoon oo lagu magacaabo yaasiin cabdisamed cumar isagoo la hadlaya warbaahinta inuu ku goobaabiyey shacabka puntland inay laayaan dadka ka soo jeeda koonfur galbeed haddii ay shan iyo toban cisho amba shan iyo toban maalmood gudahooda kaga bixi waayaan deegaanada puntland taasoo keenaysa nacayb iyo cadowtinimo sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa maamulka puntland in sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo qabtaan dadkii ka dambeeyey dilkan arxandarada ah si loo horgeeyo cadaaladda sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa salaadiinta nabadoonnada iyo shacabka puntland inay nabadgeliyaan shacabka koonfur galbeed ee ku nool puntland sida loo nabadgeliyey shacabka puntland ee ku nool koonfur galbeed soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa haydaha caalamiga ah iyo haydaha xuquuqal insaanka inay garab ku siiyaan shacabka dhiban sidii ay dib ugu soo noqon lahayn deegaanadooda koonfur galbeed wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu